ummadda muslimiinta waxaanu leenahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay diinkiisa isku kaashada diinkiisa ilaahay u nusreeya wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun kitaabkan qur'aanka ee liahanisanaya qiyaamo waana la weydiin doonaa muslimiintan lagu xadgudbaya qiyaamo waana la weydiin doonaa halkan waxaa ku soo idlaaday shir u socday madaxda sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wulaadda amaba guddoomiyaasha gobollada iyo mas-uuliyiin kale waxaanay ka arrinsanayeen ayaha muslimiinta bariga afrika gaar ahaana soomaalida arrimaha ugu waaweyn ee shirkan lagu gorfeeyey waxaa ka mid ahaa sidii loo sii bulaali lahaa jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha dalka haysta iyo inta u daacadda ahba waxaa kale oo halkan lagu lafaguray kobcinta howlaha maamul wanaagga iyo horumarinta bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo sidii dadka kale ee soomaaliyeed ee dimuqraadiyadda lagu habayo loogu soo dumi lahaa u hoggaansanka shareecada islaamka iyo isku dulqaadidda heryada shisheeye iyo tan u dhigantaba halkan waxaa fadhiya madax ay aad u necab yihiin shisheeyaha soomaaliya gumaysta iyo inta uu wax u meeriyo waxaana lagu nacayaa in ummadda ay u talshaan ay shareecada islaamka ku maamulaan kana soo horjeedaan danaha guracan ee shisheeye waxaan u jeedaa amiirka guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abuu cubayda iyo xubno kale oo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan uu ka mid yahay oo si xasilooniyo ku dheehantaha u dhegaysanaya khudbadaha ay jeedinayaan madaxda ka hoosaysa oo kuwa gobolladu ka mid yihiin hogaamiyaasha qaar sida wulaadda mudug galguduud iyo shabeellaha dhexe oo madasha ka maqnaa ayaa aaladda fogaan aragga shirka uga qayb galay iyaga oo aragtidooda iyo talooyin soo gudbiyey qaar ka mid ah ragga indhahaygu ay qabanayaan ee shirkan mid ka mid ah walaayaadka islaamiga ah ka dhacaya ka qaybgalaya cadowgooda ayaa gooro kala gedisan sheegay in uu gantaalo ku dilay balse gadaal baa laga ogaaday in uu been garaada leh golaha keenay calanka tawxiidku ku xardhan yahay ayaa ka dhex babanaya dhismaha kulankani uu ka dhacayo kaas oo aragtidiisa ay ka argagaxaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ka farcama waxaana taa ku caddaynaya in saraakiishoodu horay u sheegeen in calankani ay gubeen muuqaalla ay ka soo duubeenna waxay ku muujiyeen iyaga oo ku dul cayaaraya oo cagta ku jiidaya sababtu waa in dimuqraadiyadda ay wadaan iyo wax calan ku qorano ay isdiidayaan amaba lid isku yihiin ka qaybgalayaasha shirkan waxay u libisan yihiin hab shareecada islaamka waafaqsan oo ka duwan siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ee dhexda dhuuqsada tayga amaba garabaatigana qoorta ku xirta si ay gaalada ugu daydaan qaarkood waxay wataan khamiisyo qaarna saraawiil iyo shaatiyo waasac ah qaarna shaatiyo iyo macawisyo waxaanay ka siman yihiin cimaamadda iyo garka oo mid weliba uu daystay iyo shaaribka oo la gaabiyey muddo toddobaad ah oo halkan aan joogay ma maqal buuq iyo qaylo mana arag koox iska soo horjeeda oo arrintoodu gacan ka hadal gaadhay sida ka dhacda shirarka maamulada dimuqraadiga ku dhisan ee soomaaliya ka jira oo xataa mararka qaar firimbi la isku yeeriyo beddelkeeda waxaan goobjoog u ahaa wacdi iyo waano la isu jeedinayo iyo rag tawaaduc iyo isdhuldhigadu ay ka muuqato marka aayaad iyo axaadiis la fasirayana qushuuc laga dareemayo dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay daawadeen amaba horay loogu casumay shirar heeso iyo muusiko lagu daahfurayo laakiinse halkan warkood kama jiro balse waxaad maqlaysaa takbiirta oo wakhtiyada ku habboon kor loo qaadayo iyo aayad qur-aan kariim ka mid ah oo la fasirayo kulankan laguma muujin jacayl shisheeyaha loo qabo lagamana codsan in qodobada ka soo baxa uu taageero lagumana weydiisan taakulayn dhaqaale cagsigana waxaa lagu soo bandhigay nacaybka loo qabo iyo in qori ceeraddii looga cadgoosta mooye xal kale in aanu maanta jirin maadaama asigu uu weerar yahay dadkeennana in badan oo ka mida uu addoonsanayo badda iyo berrigeennana in uu milkintooda rabo xilliyo kala duwan uu caddeeyey halkan intii shirku ka socday si adag baa la isula xisaabtamay waxaana jiray su'aalo badan oo la isweydiiyey iyo jawaabo laga bixiyey hogaamiyaasha qaarkood gaar ahaana kuwa wilaayaadka waxa ay soo gudbiyeen arrimo muhiim ah oo in madaxda sare ay wax ka qabtaan aan laga maarmin qalinka ayaana la iskula duugay hirgelintooda halka awaamiir cusub la soo saaray taasoo dhaqangelinteeda maamulada looga fadhiyo sheekh xasan afgooye oo ah mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si kal iyo laab ah ula dardaarmay shakhsi kasta oo maamulayaasha walaayaadka islaamiga ah ka tirsan xilli uu u warramayay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan jazaakum allaahu khayr aljazaa raggaas walaalada ah awalan duco ayaan u dirayaa ilaahay hawshay hayaan ilaahay ha u fududeeyo li'anna waa dadka bulshada mubaasharaya dadka dadka qaabilaya ee camalka wuxuu yahay dadka dadka tusinaya dadka turjumaya waa ayaga awalan waxaa ilaahay uga baryayaa camalkooda inuu ilaahay ikhlaas uga dhigo ilaahayna inuusan dayicin oo jidkooda ilaahay ku toosiyo haaniyan waxaan dhihi lahaa ikhwat alkiraam dadka aan ku dhex jirno waa dadkeenna waxaan leeyahay dadka waaweynna waaliday idin yihiin ixtiraamkii waalidnimaha idinka helaan dadka aad isku da'da tihiinna waa walaaladiinne walaalnimada xaqa ay leedahay ha idinka helaanna dadkaas walaaladiina ah kuwa yaryarne waa wiilashiine wiilkaaga xaquu kuu leeyahay kaa hela qof kasta waxaa kaloon leeyahay dadku way kala duwan yihiin inaan isku wadna annagaana laka rabaa ninka adag iyo ninka jilicsan ninka xanuunsan iyo ninka fayow ninka fahmaan badan iyo ninka liita annagaa lanalaka rabaa annagaa maanta ilaahay maanta nugu imtixaanin mas-uuliyadooda gaar ahaan raggiinan hortaagan bulshada waxaa laydinka rabaa bulshada inaad wadataan ood u dulqaadataan oo naxariis ay idinka arkaan oo qof kastood la tacaamushaan aada duco ka mutaysataan hadduu xisbo la tacaamulo uu duco ka mutaysto hadduu waali la tacaamulo uu duco ka mutaysto hadduu qaaday la tacaamulo inuu duco ka mutaysto hadduu tacliin kala tacaamulo majaal kasta min majaali alxaraka haddii qof shacab ah uu nala soo xidhiidho waa inaan duco ka mutaysannaa taas ma ahan dadkao dhan inay wada ficnaanayaan waxaana la ka rabaa dadkaas annagaa mas-uuliyadda annagaa u soo bareerna camalka mas-uuliyadoodana ilaahay wuu nugu imtixaanay dadkan aan u dulqaadanno waxaan idin amrayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo cabsida allaah uma dulqaadka ummadda inaad u dulqaadataan oo dadka isku wadaan bayaan ka soo baxay shirkan oo sheekh muuse cabdi caraale uu akhriyey ayaa waxaa lagu faahfaahiyey nuxurka qodobada tiirdhexaadka uu ahaa waxaana lagu ballamay in la iska dhacsho shisheeyaha oo ay ugu horreeyaan ciidamada osom magacooda loo soo gaabiyo awalna la odhan jiray admis marna amisom inta ku daba dugaasha amaba ay isku dhaba ku socdaanna aan laga reebin sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin kana mida ka qaybgalayaasha shirkan ayaan weydiiyey ahmiyadda bayaanka fadhigooda ka soo baxay uu leeyahay wuxuuna xusay in ummadda uu tilmaamayo in waddada keliya ee lagu badbaadayo ay tahay shareecada islaamka bayaan baad ka soo saarteen shirka maxay tahay fariinta u gudbanaya bayaankaani ee shacabka soomaaliyeed ee dalkooda lagu soo duulay ee diintooda lagu soo duulay ee la adoonsanayo alxamdulilah bayaanku wuxuu mataqaanaa si wanaagsan u taabanayaa dadyaga muslimiinta ah ee mataqaanaa soomaaliyeed wuxuuna tusayaa waddada keliya ku badbaadayaan inay tahay ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada kaasoo ah alkitaab wasunna inay ku badbaadayaan taa bedelkeedana waxaan ahayn oo ay ku badbaadayan markaa ma jirto dadkuna waxay raadinayan siday ku badbaadi lahaayeen marka ilaahay wuxuu inoo sheegay shayga keliya lagu badbaadayaa inuu yahay shareecada taasaan xarakadu ummaddu dhan ugu baaqday oo alle ka yeeli maayo diin kale iyo shareeco kale inay raacaan iyo xitaa cuquushooda haddii xitaa wax kastoo fiican u tilmaanto tay ku badbaadayaan ma gaarayaan waxay gaarayaan markay kitaabka qaataan oo ilaahay u kaamil alyawma akuntu lakum diinakum waatumtu calaykum nicmati waraditu lakum alislaama diina ilahay wuxuu dadka uga raaliyahay waa islaamka ina diina cind allah alislaam ilahay wuxuu ogolyahay dadka inay diin ahaan u raacaan oo sharaac ahaan u raacaan oo noloshooda ay ku xaliyaan waa islaamka waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka islaamka waxaan ahayn dalbana ilaahay ka yeeli maayo marka xalkii keliya ku badbaadi lahaayeen oo halkan yaalay ayaa maarata maxaa oo cuduradooda dhan daweyn lahaa waxaa jirta cudurro dadku ay u caali waayeen oo haddana haya marka wax alla waxay ku dawoobi lahaayeen xarakadu gacantay ku haystaan waa kitaabka ilaahay marka inay hadda soo noqdaan dhibta ay maanta ku jiraan saa uga baxaan waxaa la isla rogrogay sidii hawsha muddada dheer soo socotay xawaare horle loo geli lahaa amaba ay u noqon lahayd mid laba kaclaysa sida uu sheegayo sheekh xuseen cali fiidow oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo waxaa lagu gorfeeyey wax allaale wixii dadka muslimiinta lagu maamulayay oo markaas wajiih ah haddii ahaa lahayd waxa nolosha bani aadamka dhan oo ku tirsan yahay oo dhan haddii ahaa lahayd jihaad fii sabiilillaahi oo maanta meesha ugu fiican maraya oo geeska afrika ka maraya haddii ahaa lahayd ma garanaysaa mustaqbalka ummadda iyo meesha loo hagayo dhinac walbaba lagu hurfeeyey
waaya waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay aada la dhacsan tahay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah runtii safgarad marka horeba waa laisfahamsanaa haddana safgarad iyo tawaaduc iyo walaalnimo iyo ukhwatul iimaan oo aad u saa'iidoon ka dareemay waxaa kaloo misiyada uu lahaa ilaahay subxaana watacaala meelaha lagu shiro oo adduunka looga shiro oo soomaaliya ay kamid tahay geeska afrika ay ka mid tahay meel walba qolo walba qolay ka baqda waa annaga meesha aan joognay ilaahi subxaana wa tacala umbaa ka baqay meel amni iyo istiqraar iyo nadiif iyo aad u wanaagsan bay ahayd horta marka koobaad marka labaad ahamiyadda iyo waxyaabaha lag- oo ka soo baxay wuxuu ahaa oo lagu gorfaynayey in dadkan muslimiinta ah geeska afrika oo dhan ku nool m- mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo diintooda ee, in laga hadlayey iyo sidii loo wajihi lahay gumaysigan in laga qaado dadka muslimiinta ah dhibaatada iyo gumaysiga iyo gurcan ay ku jira in laga qaado laga dul qaado waxay Tamam.
ugu weyn tahay taa macnaheedu waxaa weyaan in eh, lasii labalixaadiyo eh, ama si- ama lasii labajabaaro dagaalka dhanka ciidamada shisheeye dalka jooga iyo maamulada eh, shisheeye uu dalka ka dhis si wanaagsan aad baad umahadsantahay waa sidaa sida ma garanaysa maadaama ay u jabeen eh, military ahaan iyo iqtisaadi ahaan iyo iclaam ahaan iyo siyaasi ahaan intaba ay u jabeen insha allahu tacaala mar dhow waa la israacinaya waxyaabaha ugu- inta ugu yar eh, hadda waad ogtahay gobollada dhexe eh, wixii laga qaaday xamaladii la dhihi jiray gurgurta ugu qaaday waa soo jabay Eh, waxaad ogtahay khilaafaadka meesha ugu dambeysa xagga siyaasadda ay ka joogaan meesha ugu dambe ugu liidatay maanta joogaan oo ay iskhilaafsan yihiin waxaad ogtahay eh, xagga siyaasadda iyo dadnimada iyo meesha doorashada ay sheegaya inay ku jabeen marka meesha ugu dambeysay joogaan marka wax insha allahu tacala in la israaciyo eh, jihaadkana la balixaadiyo weeye waxa aan meesha go-aanka lagu gaaray oo laga- go-aanada ka soo baxay waxaa kale oo lagu ballamay horumarinta bulshada xarakadu ay maamusho iyo weliba sidii jihaadka loo gaarsii lahaa dhulka iminka dimuqraadiyadda calankeedu uu ka lulanayo madaxda qaar ayaa madashan xarakadu isugu timid ka sheegay in loo baahan yahay gobonnimo doon islaami ah
gobaannimow dirir baa tahe geli calooshada guga xigana gutooyin dumo gasdabliya ciidan ogiryaala fuulayaa jire geesinima muuji gobaha dagaalka markii la isgaraacayo geridu xaq bay kugu tahe ha u galilyonin gugaaxiga waxaad geylantaba guda abaalkaaga
xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada jihaadka ka oogaya meelo badan oo adduunka ka mid ah hadbana sii saaraya dogobyo waaweyn si uu u sii hulaaqo amaba dhul horle uu u gaaro waana tan haatan u qoryo guranaysa in hawshu intii hore ay ka sii ballaarato waxay adeegsataa codka diidmada qayaxan oo ay uga soo horjeedo wax kasta oo cadowga muslimiintu golo kala yeero iyo weliba dimuqraadiyadda xaaraanta ah iyo maamulada ku dhisan ee soomaaliya ka jira udubadana gumaysigu u aasay laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii iyo haatan oo aanu joogno horaanta laba kun shan iyo labaatan waxay xarakada shabaabul mujaahidiin dhegta dhiigga u dartay kumanaan ciidamada shisheeye ah iyadoo ka gacan madoobaysay hub iyo gaadiid fara badan dhinaca kalena waxaa tira beelay ciidamada ay ka dishay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada iyo hubka iyo gaadiidka ay ka furatay weli waxay u guntan tahay geylan diriireed reer galbeedka garwadeenka u ah dhinacyada ay la dagaalamaysana waxay marar kala duwan u qireen maamul wanaag iyo cadaalad aan iyadoo kale soomaaliya horay uga hirgelin dhinaca kalena waxa ay shaaciyeen in hadba ciidamadoodu ay sii kordhayaan diyaargarowna ay ugu jirto in guud ahaanba soomaaliya ay la wareegto geyigaannu leenahay kollaba kuma gamaysaani intay goor u goortaha yarlaada maad iskaga gurteen intay goor u goortaha yarlaada maad iskaga gurteen wakhtiga warbixintan aan duubayo ee shirkan la gebagabaynayo waa bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix ee taariikhda hijriga oo dhinaca kalena ku beegan bisha labaad labada kun shan iyo labaatan ee taariikhda milaadiga waxaanu ku soo aadayaa shirkan aayakatashiga uhu xilli ciidamada shisheeye ee reer galbeedku uu tabantaabiyo ee soomaaliya qaybo ka mid ah haysta maalgelin loo la'yahay oo dowlado badanu arrintaa gacanta ay ka taageen gesa kalena xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadoodu ay la wareegayaan deegaano hor leh khudbad dheer oo amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda shirkan ka jeediyey haddii tiraab ahaan laga bedeli lahaa oo tix ahaan laga dhigi lahaa waxba kama duwanaateen tudacyadii amaba meerisyadii ku jiray gabaygii allah u naxariistee mujaahid sayid maxamed cabdulle xasan ee ahaa godobtaydu waa wada jirtaa goonyahoo idile gashi nimanku leeyahayba waa dabagelayaye waxaan goosa karo anigu waan gurubsanayahay
gaashaanka iyo teerigiyo gabaas miyaan qaatay guntigaan mar horsaday miyaan labaada low geeyey magen baanu taagnahay intay gadho nolosheede armadhoodiba gaamuray oo garab ku weynaaday magalaamo midaan ku subay gamaashigii dayrta gorgoorka caylamoodyow durdurumay igu golaabe godobtaydu way wada jirtaa goonyahooedeeleen gashiinimaan ku leeyahayna waan dabaagelayaaye waxaan goosan karuu anigu waan guruubsanayaaye